masiibadii qaraxii shaamow uu ka dhacay yani uu dhacay oo ahayd saddexda disembar laba kun iyo sagaalkii oo yani markaasna aniga lee yeeray borosol shahiid ayaa khudbadii oo ahaa guddoomiyaha allah raxma oo ahaa guddoomiyaha muasasada jaamacadda banaadir ayaa khudbadii iga horreeyey kadib aniga markaa tegey meeshii khudbadii anuu jooga muxuu ahayd stageka ama bodiumka laba daqiiqa iyo bar maran hadlaayey ayaa waxaa dhacay si lama filaan ah qarax kayr caadi ah oo runtii masiibo ahaa oo yacni argagax iyo afriir sababay oo dadkao dhan ku dhacday ruuc xoogan iyo kala orod iyo daqiiqadaas ama secondskaas uu dhacayna uu salfaday ama sababay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan jawigiina uu isku bedelay jawi murugo ah jawigii farxadda badnaa ayaa hal goor wuxuu isku bedelay jawi murugo ah maxaa yeelay daqiiqadaas ama secondskaas uu dhacay waxaa dhimatay intaas aan la soo koobi karin ay ku jiraan dad badan oo mas-uuliyiin ah dad badan oo macalimiintii jaamacadda mas-uuliyiintii jaamacadda uu ka mid yahay brofesor shahiid mas-uuliyiintii siyaasadda oo noo timid oo arrimaha bulshada ahayn sida wasiirkii tacriimta sare oo ah ibraahim cadow wasiirka caafimaadka toresa qamar profesor axmed waayeel iyo wasiir colaad iyo guddoomiyihii profesor shahiid maxamed aadan warsame shahiid iyo dad kaloo badan ayaa hal goor meeshii ku qurbaxay waxaa dhacay yani dabcan culeys weyn maxaa yeelay jaamacaddii waxay ku sigatay oo gilgilatay inay dunto maxaa yeelay dadkii ubadhaxaadku ahaa hadday qaarna dhinteen qaarna la qaaday waxa soo harayn aan ku nahay wax kooban ayaa yani arrintaasa walaahow keentay oo xataa shaki badan gelisay waalidkii iyo iyo ardayda ruuxoodii ilaahayna nagu garabgalay markaas markay arrintaa dhacaysay waxay ahayd dafcadii labaada la maraayey maanta afar maalmood ka horna waxaa loo dabaaldegay ama la xusay dafcadii shan iyo tobanaad ee weliba caafimaadkan dhaho oo shan iyo tobanaad ayaa qalinjibintooda loo marka waa garan kartaan sidaan uga dhiidhinay oo ilaahayna nala garab galay maxaa yeele dadaalkeena hadafkeena wuxuu ah inaan meeshaan dad u reebno